jabka waxa uu ka kacay kaamka rajo oo kaamka rajo oo dadka barakacyaasha ay joogaan oo oo ka tirsan degmada wadajir magarata teendooyinka ka samaysan bacaha magarata marka waxa waxaa dhacday marka jabkii inuu baaho oo haddana waktiga waad garan kartaa leyraa jira leyr tira badanaa jira marka leyrkii awgiis iyo macnaha dadkii macnaha tabartooda ay yarta oo dad macnaha barakacyaala aysa ay meesha ay joogaan aa sidaas darteed waxay ku dhacday in dad badan ay ku waxyeeloobaan waa gartay maxaa khasaaro ilaa hadda ka dhashay kaamka waxaa ka dhashay khasaaro aabba iyo wiilkiisa waa ka gooriyoodeen ma garat waa ay dhinteen hadda waa la qaaday waa sitaana loo qaaday marka hadda waxaa ku sugan hadda gawaarida degdegdemayaasha oo oo ka oo ka yimid magaalada muqdisho gudaheeda ma garata dad kale oo dhaawac uu kasoo gaaray ma jiraa dab maya dad dhaawac uu kasoo gaaray kale ma jiraan laakiin waxaa dhacday waxyeelo badanaa gaaray dad oo macnaha ganacsato ganacsi yaryarooba oo macnaha qofka qofka noloshooda ay nolol maalmeedkooda ay ka raadsan jireen waxaa dhacday in meesha ay ku ay hantidooda ay meesha ay ku bara ku baaba'do maxaa dhaliyaa la leeyahay ee dabka inuu kaco jabka waxaa ka waxa waxaa kiciye walaahi wallaahi lama garan karo kulley waxaa dhacday teendho oo macnaha hoo- hooyo soomaaliyeed oo saakii ka warra ka rawaxday gurigeeda a waxay aaday magaalada magaalada muqdisho marka ciyaal yaryar oo ayaga kuweelaha guriga joogeen marka ciyaalkii ku falaada markaas jabkii dhaliyey marka ciyaalkiina meesha waa isaga carareen marka oo aabbaha iyo wiilkiisa halka ku geeriyoodan marka waa gartay hadda marka xaaladdu waa sidee xaaladda hadda xaaladda hadda waxaa lagu jiraa debdemiskaa lagu jiraa ma garan marka gawaarida debdemiska way joogaan shacabkii meesha way way joogaan soomaaliyada oo meesha barakacyaasha ku ahaa